haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay musharaxiin soomaali ah ayaa guulo ka gaaray doorashooyinkii muddada dhexe ee toddobaadkan ka dhacay dalkan maraykanka kuwaas oo loogu tartamayay kuraas ay ka mid yihiin golayaasha sharci dejinta labada aqal ee koongareska iyo sanadka maraykanka xildhibaanada heerka gobol golayaal deegaan maamulada gobolada iyo xafiisyo kale soomaalida ugu badan ee guulaha gaare ayaa kasoo baxay gobolka minnesota oo ah gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan maraykanka islamarkaana ay ka sharxnayeen in ka badan toban musharax wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa noo faahfaahinaya doorashadii gobolka minnesota iyo guulaha soomaalida ay ka gaareen musharaxiinta guulaysta ayaa kala ah ilhaan cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka koongareeska ee maraykanka mudan xasan iyo maxamuud nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo cumar faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka minnesota musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a seyne maxamed oo loo doortay golaha sanadka samakaab xuseen oo ku guulaystay golaha wakiilada ee aqalka minnesota iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada ee magaalada minneabolis ayaa waxaa ku soo baxay cabduul cabdi iyo fatxiyo feelayare xildhibaan ilhaan cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo soomaali u badnaa ayaa waxa ay sheegtay in guusheeda ay soomaalidu door weyn ku lahaayeen maanta waxaan haysanaa minnesoto saddex qof oo state representative ah oo na mateli doono maanta waxaan haysanaa laba qof oo state senator ah oo soomaali ah oo na mateli doono waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin alxamdulilah caawa minnesota waxaa laga dooranayaa saddex gabdhood oo cusub oo qamaar xiran marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaa is aamintid haddii dadkaaga ay ku aaminaan ay ku garab istaagaan wax kasta in ay kuu suurtageli karaan dhinaca kale samakaab xuseen oo loo doortay xildhibaan heer gobol ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah iyo muslimkii ugu horreeyey ee laga soo doorto magaalada st paul ee caasimadda gobolka minnesota isagoo ka soo galay degmada shan iyo lixdanaad ee magaalada v o a ayuu uga warramay waxay uga dhigan tahay guushiisa
waa muhiimad aada u weyn oo fursad qaali ah waa magaalo madaxdii oo golaha shacabka iyo aqalka hoose kii sarabanay xaafadeeda ka mid tahay waxa weeye qofkii ugu horreeya soomaaliya qofkii ugu horreeya oo qowmiyadda soo galaytiga ah iyo qofkii ugu horreeya muslimah oo laga soo doortay iyo qofkii ugu horreeya oo oo ragah oo laga soo doortay bosishinkaas oo madowga waxay tusaysaa dhiirigelin waxay tusaysaa fursad dhalinyaradeenna ay had iyo jeer noqon karaan wax allaale waxay awoodaan
dhinaca kale laba xildhibaan oo soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada gobolka ohio kadib markii doorashadii toddobaadkan dhacday ay ku soo baxeen muniiro cabdulaahi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guulaysatay kursiga degmada sagaalaad halka gariiqaan ismaaciil maxamed oo isna v o a u sheegay inuu ku guulaystay kursiga degmada saddexaad sidaana uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heerka gobol ee ohio ismaaciil oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyey dareenka guushiisa xildhibaannimo iyo waxaa soomaalida ohio ay uga dhigan tahay inay helaan sharci dejiyayaal ku matalaya golaha wakiilada ee gobolka ohio
maasha allah runtii dareenkeena aad buu u sarreeya aad iyo aad baa u faraxsana haddaan reer ohio nahay runtii taariikhdan aad iyo aad muhimka u ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno runtii saamayn weynaba ku leeyahay bulshada reer colombus ohio sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aada u badan yahay ilaa lixdan kun dad ah ku degannahay inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid maaha inaan laba helnay ee bulshada soomaaliyeed ee kumanaanka ah ee gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee soomaali ah ee iyaga ku matalaya ee gobolka ohio dadka oo oo soomaalida acromus ohio degan oo muddo dheer ku noolaa oo canshuur la baxayey oo caruurtooda dalkan ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo iyaga lamid ah isku diina isku midaba oo runtii oo u dagaalamaya oo og dadka aan la cunsuriyeyn karin oo miisaska go-aamada laga qaadanaya qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxa laga aaminsan yahay isbedel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaano haysto oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo dhinaca kale gobolka maine waxaa aqalka sharci dejinta heer gobol ku soo baxay laba gabar oo soomaali ah kuwaasoo kale ah maano cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqa dhalac waxayna kusoo kala baxeen doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lowiston deeqa dhalac waxay hore usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee duq magaalo ka noqota maraykanka sidoo kale xamiide dhaqane ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee laga soo doorto gobolka nordecora kadib markii toddobaadkan ay ku guulaysatay mid ka mid a kuraasta golaha sharci dejinta heerka gobol ee deegaan ka tirsan magaalada fargo haddaba maxay soomaalida maraykanka uga dhigan tahay inay ka dhex muuqdaan xafiisyada laisku doorto ee gobollo badan oo maraykanka ah su-aashaasi ayaan weydiiyey xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota
runtii waxay inoo tahay guul aad aada u ballaaran oo runtii farxaddeeda aan la soo koobi karin waa dareemi kartaa ummad labaatan sano ama ku dhowaad ku timid waddankan qaxootinimo maanta inay fadhiisteen miisaskii looga telinayo gobollada ay degan yihiin weliba waddanka meesha ugu sarraysayna aan ka gaarnay oo ahayd capital hiilka ama aqalka golaha shacabka ee laga maamulo waddanka maraykanka inaan maanta gabar soomaaliyeed oo maxaajibada hoosoo muslimad ah inay noo joogto labaatan sano ku dhowaad la qaxootinimo ku timid iyo kuwa maanta noogu guulaystay doorashada hadda ugu dambaystay ku guulaystay gobollo badan oo kala duwan minnesota keliya aan ahayn sida ohio maine portland iyo north dakota oo north dakota waa taqaanaa waa state oo runtii dadku badan waagii hore ahaan jirtay stateyada ugu cunsuriyadda badan dad badnow oo badanna aan lahaynba in maanta ay gabar soomaaliya ku guulaysato sidoo kale ayadana maxaajabada waa sharaf iyo ciza ay inoo soo hoyatay farxad weynna inoo ah soomaali ahaan marka waxayna ka turjumaysaa runtii dadku markay maqlaan maraykan waxay u haystaan waddan ay dad kale leeyihiin laagtana waxay caddeen u tahay waddan aynu wax ku leenahay sidii soomaaliya aan ugu lahayn oo kale iyo caddeyn inoo tahay marka guul iyo sharaf iyo ciza inoo tahay dhammaan soomaalida caalamka meeshaan kaga noolnahay xaashi marka maxaa laga baran karaa ee dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah ee sii kordhaya ee soomaalida ay ka wadaan gudahan maraykanka soomaalida gaar ahaan waxaan ka baran karnaa cashir ah in wadamada aan tagnay aan ku tagnay laaji ahaanta markii dambena inaa aqoonsaday inaan nahay dad muwaadiniin noo ogolaado waddankooda inaan aan rajasiidooda qaadano inaan noqono muwaadiniin qayb ka ah nolosha waddankaas ama ha noqoto yurub kuwa jooga ama maraykanka kuwa jooga inaan wax la qaybsano inaan marka dambena aan gaarno sida halka aan ka gaarnay oo kale meelaha ugu sarreeyo ee waddanka looga taliyo waxaan ku rajo weynahay mustaqbalkaan aan isleeyahay kuley toban sano ama labaatan sano soo socoto ha noqoto in la arki doono qof wiil soomaali ah ama gabar soomaaliyeed oo ku dhalatay maraykan inay u tartami karto xafiiska ugu sarreeya waddanka madaxweyne ah ama ay noqon kartaba marka cashiro badan baan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa xasilooni waddankeenna hadduu heli lahaa soomaaliya maanta ay cadowgan ummadda baabaashay iska dulqaadi lahaayeenna waddankeennana maanta oo sida xasiloonida iyo nabadda ku jirto waddankan laisku doorto laisku dooran karo dadkuna ay dooran karaan qofka ay u arkaan dal inay ugu jirto hogaanna uu noqon karo marka cashiro badan baa isleeyahay soomaalida way ugu jirtaa inay ka faa'idaystaan kuwa gudaha joogay kuwa bannaanka joogaba
kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo